Mid ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer dalka Mareykanka ayaa soo daabacday warbixin uu kaga hadlayo xaaladda dalka Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha ammaanka, siyaasadda, iyo dhaqaalaha. Wargeyska New York Times ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqa jihadiga ee Al-Shabaab uu ka gudbay shirqoollo dhowr ah oo quwadaha shisheeye iyo kuwa maxalliga ah ay doonayeen inay ku wiiqaan si ay Soomaaliya ugu hirgeliyaan nidaam dimuqraadi ah. Ugu horreyn, wargeyska ayaa warbixinta ku daahfuray in bartamihii sanadkii labada kun laba iyo labaatanka ay Al-Shabaab wajahday dagaallo culus oo lagu qaaday, balse ay si adag isaga difaacday, isla markaana hadda iyagoo awood leh la soo gaaray waqtigii ay dalka Soomaaliya isaga bixi lahaayeen ciidamada Afrikaanka ee ADMIS. Xasan Sheekh Maxamuud, oo ah madaxweynaha dowladda federaalka, ayaa wareysi uu New York Times ku siiyay xafiiskiisa Muqdisho wuxuu uga hadlay caqabadaha faraha badan ee uu maamulkiisu wajahayo wuxuuna tusaale u soo qaatay khilaafka kala dhexeeya dowladda Itoobiya. Gurgurta ayaa wargeyska New York Times u xaqiijiyay in Abiy Ahmed, ra'iisul wasaaraha Itoobiya, uu maalin ka hor intii aan la saxiixin heshiiskii badda uu xiriir la soo sameeyay, una sheegay inuu muuse biixi yimid Addis Ababa. Abiy waa i soo wacay maalintii uu heshiiska saxiixay habeenkii ka horreeyay, waxa uu ii sheegay inuu muuse biixi booqasho uun ku joogo Addis Ababa, sidaas waxaa yidhi Xasan Sheekh isagoo gacmihiisa ku garaacaya miis uu dul fadhiyay. Wargeyska ayaa warbixintiisa ku xusay in dowladda federaalka ay hadda dhex taagan tahay isgoys, aysan ogeyn halka ay ugu dhaqaaqayso, ayna sugayaan caqabado dhowr ah oo isbiirsaday, waxaana caqabadahaas ugu waaweyn midda Al-Shabaab, maadaama ay dabayaaqada sanadkan ee Soomaaliya isaga baxayaan ciidamada shisheeye ADMIS. Al-Shabaab ayaa si joogto ah u fuliya weeraro laayaan ah oo ay ku soo afjarayso xeryaha maleeshiyaadka dowladda ee dalka dibaddiisa lagu soo leeliyay. xasan gurgurta ayaa si uu u daboolo fashilkiisa wuxuu ku hadaaqay in markii uu talada qabtay uu la kowsaday dhibaatooyin isbiirsaday sida abaaro fatahaad dagaalka al-shabaab iyo arrimo kale new york times ayaa warbixinteeda kusoo qalin daartay azmada dhaqaale ee nidaamka xasan sheekh ka riday dalka soomaaliya iyo heshiisyada lagu boobayo kheyraadka ee uu la saxiixday dowladaha shisheeye xasan oo taagan isgoyska helistiisa leh ayaan si aan isbarqabasho lahayn wuxuu dowladda turkiga ula saxiixday heshiis dhigaya in muddo toban sano ah atraagtu daldashaan kheyraadka dhex ceegaaga biyaha soomaaliya sidoo kale wuxuu dowladda maraykanka la galay heshiis dhigaya in dalka laga dhiso shan saldhig oo ay ku baxayso lacag dhan boqol milyan oo dollar dhammaan heshiisyadan mugdi badan ayaa ku gadaaman warbaahinta iyo qolyaha baarlamaanka looma soo bandhigin nuqulo ay ku cad yihiin sida loo kala qaadanayo dhaqaalaha ka soo xaroonaya badda Soomaaliya iyo wadarta dhaqaalaha soo xaroon doono marka laga hadlayo dhaqaalaha Soomaaliya waxaa magaalooyinka waaweyn oo ay Muqdisho ugu horeyso ka jira sicir barar shaqo la'aan iyo hoos u dhac weyn oo ku yimid dhaqaalaha qof walba oo soo gala bishii waxaa dhulka galay ganacsigii dhulalka kadib markii qoyska madaxweynaha iyo xubnaha xisbigiisa ay ku dhaqaaqeen dhulbab xargaha goostay kaasi oo dhaliyey iska hor imaadyo ay dad badani ku dhinteen kuwo kalena si qasab ah guryahooda loogu barakiciyey mas'uuliyiinta dowladda federaalka ayaa ku doodaya in heshiiskii Itoobiya iyo Somaliland dhexmaray uu halis gelinayo la dagaalanka ka dhanka ah jihadiyiinta Al-Shabaab